aad baad u mahadsan tahay wakaalada wararka falastiiniyiinta ee waafa ayaa waxay ka waramaysaa in ciidamada gumeystaha yuhuudda ee guri ay degan yihiin dad shacab ay ku qarxiyeen magaalada jiniin ee dhacda waqooyiga daanta galbeed ee laysto ila wareedyo maxalli oo wakaalada la hadlay ayaa waxay sheegeen inay maqlin dhawaqa qaraxyo aad u waaweyn oo ka dhacaya magaalada qaraxan ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada jiniin islamarkaana ay ku beegsadeen dadka shacabka ayaana waxa uu sababay khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tani ayaa imaanaysa iyadoo weli halkeedu kasii socdo dullaanka cadootooye uu maamulka yuhuuddu ka wado magaaladani dadka ku sheeday dullaankan ayaana waxay kor u dhaafeen soddon iyo lix ruux boqolaalkana waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan waxaa sidoo kale jira dad aad u fara badan oo ay ciidanka yuhuuddu utixaameen xabsiyadooda dulmiga badan tan iyo markii uu bilowday dullaanka yuhuudda ee magaalada jiniin waxaa halkaasi ka barakacay in ka badan koo iyo labaatan kun oo ruux oo falastiiniyiin ah dowladda yukrain ayaa sheegtay inay gacanta ku dhigtay shakhsiyaad ka soo jeeda shiinaha islamarkaana ka barbardagaalamayay ciidamada ruushka madaxweynaha dalka yukrain valadimir zelenski ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ciidamadiisa ay gacanta ku dhigeen muwaadiniin u dhashay dalka shiinaha kuwaasoo ka barbardagaalamayay ciidamada dowladda ruushka zelenski ayaa waxa uu sheegay in beijing ay ka dalbanayaan inay caddeeso arrintani isagoo sidoo kalena fariin u diray xulafadiisa reer galbeedka qoraal uu zelaliski ku soo daabacay beertiisa ekis ayaa waxa uu ku yidhi ciidamadeennu waxay soo xidheen muwaadiniin shiineys ah kuwaasuu ka dagaalamayay safka ciidamada dowladda ruushka dagaalka lagu soo qabtay ayaana waxuu ka dhacay gobolka dunisti ee dalkeena waxaana gacanta ku haynaa baasaboorradooda iyo caddeemahooda shakhsiyadeed tanii markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ruushka iyo yukrein waxaa sii xoogeystay xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya muusko iyo beijing iyagoon iska kaasinaya dhanka ganacsiga iyo weliba milatariga laakiin dowladda shiinaha ayaa waxay u muuqatay mid dhexdhexaad ka ah dagaalka ruushka iyo yukrein si kastaba muddooyinkii dambe waxaa sii xoogeysanaya dagaalka adag ee u dhexeeya ruushka iyo yukrein iyadoona labada dhinacay mar walba isweydaarsadaan weeraro dhanka cirka ah ciidamo ka tirsan kuuriyada waqooyi ayaa u tallaabay dhanka xadka kuuriyada koonfureed wararka ka imaanaya dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegaya in ciidamada dalkaasi ay shaaca ka qaadeen in xubno ka tirsan ciidamada kooriyada waqooyi ay gudaha u soo galeen dalkooda kadibna iyagu ay rideen rasaas digniin ah war ka soo baxay milatariga kuuriyada koonfureed ayaa lagu sheegay in ilaa iyo toban askari ka tirsan ciidamada kuuriyada waqooyi ay muddo kooban xad ka soo gudbeen kadibna ay dib ugu laabteen dalkooda warka ka soo baxay milatariga kuuriyada koonfureed ayaa sidoo kale lagu sheegay in milatariga kuuriyada koonfureed uu si dhow la socdo dhaqdhaqaaqa milatariga kuuriyada waqooyi tani ayaana ku soo aadaysa xilli dowladda kuuriyada waqooyi ay wado tijaabin toob cusub iyadoona dhagaah ka furaysatay baaqyo kala duwan oo uga imaaday dhanka madaxweynaha maraykanka donald trump dagaallo xoogan ayaa milatariga suudan iyo maleeshiyaadka rsf ku dhex maray galbeedka omodurman iyadoo dhanka kale maleeshiyaadkan ay dad shacaba ku dileen magaalada alfaashir iskoorimaadyo xoogan oo u dhexeeya ciidamada suudan iyo maleeshiyaadka rsf ayaa maanta ka dhacay galbeedka magaalada omodurman iyadoona milatariga suudan ay gacanta ku dhigeen saldhig cusub oo ku yaala koonfur galbeed magaalada omodurman dhanka kale ciidamada suudan ayaa shaaca ka qaaday in toddoba qofood wareyda ay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen duqimo aan loo meeldayin oo ay maleeshiyaadka rsf ku garaaceen magaalada alfaashir ee galbeedka suudan dadka ay dhaawacyada soo gaarin ayaana la geeyay xarumaha caafimaad ee isbitaalada dalkaasi waxay intaa ku direen ciidamada suudan in toban ka mid ah gaadiidka dagaal ay leeyihiin ciidamada taageerada deg dega ay burburiyeen kadib weerar ka midna oo cutubyo ka tirsan milatarigooda u dhigeen canaasir ka tirsan maleeshiyaadkaasi oo dhaqdhaqaaq ciidan ka waday koonfur bari magaalada alfaashir weerarka ayaa sidoo kale soobay dhimashada tiro badan oo ka mid ah ciidamada dacmus sariica ama r s f dagaalada u dhexeeya milatariga dalka suudan iyo maleeshiyaadka r s f ayaa halkooda ka sii socdaa iyadoona muddooyinkii dambe khasaaro xooggan dhabarka loo saariyey ciidamada dacmus sariic ee taageerada xooggan ka helaya dowladda imaaraadka carabta wararka caalamka dhegeystayaal caawa waanaga intaa